kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican is leenahay waxay ka hadlayaan macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan wax igu dhiirigeliyo boqolkiiba toban camal inta kale waxay dhihi jireen xirfadan xirfad weyn waay maxaa kuu geeyey ma ka bixi kartid xirfadan xirfad gabar loogu talgalo ma aha first time ee arkaani ahayd gabar baarista ah waa saabiriin xasan oo ah gabar ku shaqaysata xirfadda baaristanimada iyo sooyaalkeedii nooleed ayaan maxamuud canshuur oo ka shaqaysa horumarinta hiddaha afka iyo dhaqanka tabintii soo saarista waa anigoo hanaa maxameda farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal xarunta qur-aansaarka iyo daawadhidheedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeena cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqloo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysaanu la yeelanay saabiriin xasan oo ah gabar ku shaqaysata xirfadda baaristanimada balse markan sooyaalkeedii nololeed ayaan maxamuud canshuur oo ka shaqaysa horumarinta hiddaha afka iyo dhaqanka waxay ku dhalatay soomaaliya sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosiddeedii university of apply science utage ayay ka diyaarisay sayniska howlaheedii hiddaha afka iyo dhaqanka kate soomaali artis and culture ayay madax u tahay oo ka shaqaysa arrimaha fanka iyo dhaqanka laguna dhiirogeliyo wada noolaanshiyaha soomaalida iyo bulshooyinka kale kate waxa ay si dhow ula shaqaysaa redsea online oo dhiirigelisa dhaqanka akhrinta iyo qoraalka bulshada ayaan waa qabanqaabiyaha toddobaadka dhaqanka soomaalida oo sanad walba lagu qabto london tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii sidoo kale qayb ayay ka ahayd qabanqaabiyaasha carwada buugaagta ee hargeysa oo ah carwada ugu weyn geeska afrika waxay qayb ka aasaastay xarunta dhaqanka hargeysa oo ka mid ah xarumihii dhaqanka ugu horreeyay ee dalka kahana qaada burburkii kadib dhowr sano oo xiriir ah ayay ka shaqaynaysay sidii fursad loo siin lahaa fanka iyada oo si firfircoon u dhiirigelisa fanaaniinta gaar ahaan kuwa la qiimo tiro iyo soo bandhigada xirfado muusashino aan haysan fursado ay gobolka uga sameyn karaan bandhigyo waxaa intaa dheer inay ka shaqaysay arrimaha bulshada iyo xuquuqda haweenka iyadoona hogaamisay mashaariic dhowr ah sida la dagaalanka caada dhaqameedka gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii madaxweyne axmed maxamed maxamuud ayaa u magacaabay safiirka somalilan ee britain si uga shaqayso isku xirka jaaliyadda dadyowga qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha abaalgudyadii a heshay waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta m b e member of the order of the british empire looguna xushay siday u taageertay in xiriir saaxiibtinimo iyo isfaham dhaqan ay u yeeshaan bulshada u k iyo jaaliyadda soomaalida dhinaca kale waxay ka mid noqotay liiska shan iyo labaatan qofood oo afrikaan ah oo wargeyska financial times uu ku tilmaamay inay yihiin xidigaha afrika ee soo ifbaxaya
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jirkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidmilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabdiqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxare dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxare ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix markan aanu imaano falanqaynteena ardayda marka ay dhammeeyaan jaamacadaha waxay isku dayaan inay aadaan suuqa shaqada iyagoo isleh cilmigii aad jaamacadda ku soo barateen maanta ayaad ku shaqaysan kartaan suuqu si filashadoodii kama jawaabo maadaama barashadoodu xoogga saaraysay cilmi aan baraatika lahayn islamarkaana ay yar tahay inta farsamada barata waxaa la sheegaa in qofba qofka uu ka xirfad badan yahay inuu ka fursado wanaagsan yahay waxaana badanaa loo tiiriyaa tiknolojiyadda oo fursado badani abuuraysa walow ay fursado badanna qaadatay dalalka horumaray waxa ay xoog maskax iyo hanti iskugu geeyaan sidii ay u soo saari lahaayeen jiil ku heer sarreeya farsamada gacanta kaasoo u horseeda qofka iyo bulshadaba isku tiirsanaan iyo horumar waana sababta dalalkaasi ay maanta ugu horreeyaan dhanka xirfadaha xirfadda baariistaha oo ah mid ay ku shaqayn jireen ragga oo keliya ayaa waxaa waayadan dambe la arkaa hablo badan oo ku soo biiray xirfaddan kuwaasi oo ka shaqeeya maqaayadaha ku yaalla caasimadda saabiriin xasan waxay ka mid tahay hablahaasi ku shaqaystay xirfaddan toddobaadkan ayayna marti inoogu tahay barnaamijka ugu horreyn waxay inooga warcelinaysaa weydiinta ah waa maxay baariiste baariste waa mashiin lagu soo saaro oo laguna sameeyo kafeega noocyadiis kala duwan waayahay xirfaddan baaristinimada goormo ayaad bilowday barashadeeda xirfaddan baaristinimada waxaa bilaabay labada kun iyo labaatankii waxaan ka bartay macadka hano academy waxaan ahaa ardaydii ugu horeysay oo xirfaddaas baratay kadibna ku shaqaysatay waayahay muddo intee dhan ayay kugu qaadatay inaad barato sida loo sameeyo kubashiinka amaba baariistanimada runtii wallaahi muddo badan igumay qaadanin lix bilood camal oo kale ku jiray saddexda bilood hore igu adkaa saddexda bilood dambana inaa yacni waxaa la ii qaatay training ahaan waxaan kusoo baxay qof lagu aamini karo shaqo iyo customarkiisa lagu aamini karoan kusoo baxay waayahay qaab sidee ah ayaa la idiin baray shaqadan shaqada waxaa lanoo baray inta inta horta xirfadda baaristinada lana barin waxaa lanoo soo diyaariyey sidii bulshada loola dhaqmo waxaa lanoo soo diyaariyey sidii dadka oo dad qof waliba dabeecad gooni uu leeyahay bulshada qaarkood oo dabeecad xun qaarkood oo dabeecad fiican sidii loogu dhex noolaan lahaa akhlaaqiyeedka nidaamka xeerarka wanaaga yacni qofka noloshiisa yacni oo numbaraan kasoo bixin oo kale inuu uu dadka fahmo dadka bulshada sida loogu dhex noolaado akhlaaqda tarbiyada saas camal aan noo soo saaray koodii hore tariin ahaana u qaadan jirnay kadib waxaana la baray ayadoo qoraal ahaan ah waxaa la nageeyey xarumo baa la nageeyey aan ku qaadanayna casharada bracticada xarumahaasoo ah xaruntaas waxay ahayd xarunta noogu weyn waxay ahayd wax aan inta lanagu siiyey xiisadaas nacad mahano academy kadibna waxay noo gudbisay xarun kale oo ku qaadan jirnay casharo aan ku qaadan jirnay bractica aan ku qaadan jirnay saasaa lanoo soo diyaariyey juhdi badanna lanasoo geliyo intii aada waday barashadeeda ma jirtaa wax caqabado ah oo aada kala kulantay
ha caqabado badanaa kala kulmay dadku dhahayo xirfadan waxaa looga talagalay wiilishaa looga talagalay maxaa waaye gabdha gabadhan xirfadan maxaa dhihi jira ku jirto waxaan waa wixii wiilasha samayn jiray waxaan looguma talagelin waxyaabo kalaa jiro gabdhaha looga talagalay sida cilaan saarka oo kale oo looga talagalaa jiro in gabadha ay meel ku dhex jirtaa fiican ragga ay soo dhexgelin maku haboonid meeshaa rabta kama gaaraysid oo ha isku daalinin waxaan shaqo wiileed waayo faraha kala baxsaa briin gabdhaha waxaa looga talagalay meel xiran yacni oo gabdho bisaa looga talagalay ma ahan inay ku dhex jiraan meel public ay ka dhex adeegaan ay kafee ka sameeyaan intanoo rag ku dhex jirto xirfadda xirfad wiil waaye waxaa kugu kelife ma iska daasid ma ku nuureysid macquul maahan waxaan raggaa loogu talagalay ka fogow wax kala raadi iska daa saasaa lay dhihi jiray wax igu dhiirigeliyo boqolkiiba toban ama inta kale waxay dhihi jireen xirfadan xirfad wiil waayo maxaa kuu geeyay maka bixi kartid xirfadan xirfad gabar loogu talgalo ma ahan the first time ee arkaana ahayd gabar baarista ah xitaa markaan galaaska soo qaadan jirnay gabdho badanaan kusoo wada baxnay gabdhihii badan dhan way wada yani way wada hareen way ka nijabeen aniga wiilalun baa kusoo harnay xitaa ani magaceega saabriin wiiga suulay markaan wiilasha lasoo haray wiilaa lai bixiye magaceegaa meesha ku baxay wiile ay dhaheen so wiilashaa ku dhex jiray waxay ahayn soddon iyo saddex wiil camal ay ahayn soddon iyo saddex wiil qaarkood hadda ku shaqaystaa xirfadda anigana maanta sidoo kale ku shaqaystaa laakiin dhibaatada badan iyo falcelinta oo feedback oo xun wuxuu iga soo gaari jiray dadka aan ku dhex jiro kuwa ama aha aan la jaan qaadayo oo wiilasha samaan laakiin dadka i arkaan waqtiga sameynayo wiilasha ku dhex jiro wiilal maxaa ku dhexgeliye waxaa ceeb waaye gabaraa tahe maxshoonaysid miya akhlaaq malihid miya xitaa maraa leedhehe inaad wiilal ku dhex jirtid oo wiilal la shaqaysid oo oo xilidan gurigaaga aada u hooyatid yani dad malihid miya yani sidee maxshoonaysid miya mustaqbal malihid miya xitaa waa leedhehe so aytinkaaga cid kuu guursanaysa malaa because ninkii kugu dhex arka maanta adoo wiilal ku dhex jirta ama wiilal la dhex shaqaynayo so wax qaldanuu ka aaminaa saa anaga hadda arkeen indheen waxay qaadanayaan marka gabaraa tahay gabarna waxaa u roon in mustaqbal wanaagsan see u hesho inay guriga meel daboolan ay ku jirto yani meel xiran inay banaanka soo bixin la arkin so mustaqbalkaba ayaga waxay u arkeen inuu nin u yahay iyo meel la isku caburiyo animaka dhegahaan iska xiran jiray oo danteedaan wadan jiray wiilasha walaalaha aa ku dhex jiray oo waxaan lasoo birtaan la jaan qaadi jiray maantana dee booskii shalay ma joogi maanta boos maanta ka sareeyaa jooga alxamdulilah waxaa hadda maanta waxaa baarista ka ahe shirkad weyn oo la dhaho dileeg soomaaliya shirkad weyn waayo dileeg soomaaliya lahaa meeshaa maanta baarista ka ahe soo shalay meeshaan joogay iyo hadalka lai dhihi jiray iyo wixii oo dhan so aanu waxba igama gelin oo dhagaha istiri jir tobankeyga socay dhihi jirto unbaan waxay ii ahaayeen toban kasaa waxay ii ahaayeen kun ma fahante marka toban kasaa kun ii ahaayeen anna marka yacni inaan dib u laabto ma rabin dadkana waxay dhahayen waxba igama gelin intaan dhegeysto waxaan dhihi jira haye because ani qofkan haddaan juhdi ku bixiyo aan dhaho haddaan sharxaad siiyo oo aan yacni asi aan lasii difaacan galo meesha doodaa dheeraanayso ani juudi iga baxaayo marka waxaan kusoo xeli jira hadalka haye anugu marka anoo xitaa qofkan ku qancina haye just waxaa rabaa inaan ka tallaabsado warkiisa meesha ku xiro qof qaato inaan iska dhigo bad aanana qaadanin maantana waa arkay natiijadeeda because maanta shaksi qaaliya ahay shirkad weynaan ku dhex jiraa oo maanta baaristooda ahay marka maanta faa'iidadeeda arkaa waxay dadka shalay ay dib ii celinayaan haddaan yes aan dhihi lahaa sidii hablihii hareen oo kale haddaan ana hari lahaa so waxay ahaan lahayd dhibaato aan laga heerka maanta jooga ma gaari lahayn waayahay saabiriin haddii aan dib kuu celiyo intii aad markaasi barashadeeda waday ma jiraan waxyaabo kugu adkaaday ama markaasi aad ka niyo jabtay oo aad istiri ma wadi kartid oo markaa caqabad kugu noqday ha way jiraan marka la sameynayo caanaha marka la sameynayo gubshiinka fast markaad diyaarisid caanaha waa inaad gacantaada ku socotid yacni kuleelkiisa waa in fartiriista u gaaraa farta labaad u gaaraa saddexaad afaraad shanaad ilaa iyo maxaad dii jir gacanta dhan ay kaa kululaato adig kuleelku waa inaa maskaxdaadii gacantaadii jirkaaga dhan inay isu socdaan haddaa kuleel zaa-id dareentid inaa joojisad caanaha xirtid kabacdi aa ku samaysid ana kuleelkaas waa ka cabsin jiray mar waliba macalinkayga oo kenyaadkaa jiray wuxuu dhihi jiray ha cabsanin maxaa dhihi jiray waxaan arkaysa kuleelkan waxidis le waayo markaa kuleel badan dareentid waxyar ka fogow waxyar usoo dhawow mamala xataa waxaa dhihi jira caanaha adiga i sameyn anaa sameynaayo mayu dhihi jira kuleelka soo bil caanaha aad waa ka cabsin jiray mamaraxs dhihi jira iska daa haddana mayaa dhihi jira hadayni because waxaan fiirin jiray xirfadan wuxuu ku yar waxaa ku yar hablahaa ku yar ani meesha keliya ajandaheeda uu ahaa xirfadan baarisnimada gabdhaha way ku yar yihiin waxaa u badan badnaa wiilasha iyo niman kenyaatiya meelaha badnaa ka shaqeeyo marka waxaase dhee meeshaan gabdhaha ay ku yaryihiin bal adiga kasoo muuqo oo raggan dhexgal magaceeya xitaa wuu ku lumay wiilaal so marka caanahaas aa idhibi jira bes caanihiina marka dambe waa la qabsaday jirkaygana wuu fahmay goormo ayay ahayd goortii aad ku shaqo bilowday xirfadan oo aad ka baxday tababarka iyo barashada intaba barashada adi lix bilood camal laawade lix bilood kadib haa shaqaale saxaa noqday dhowr meelooda ka shaqeeyay haddana hal sano camalaa meel ka shaqeeyaa waayahay muddo intee dhan ayay kugu qaadatay in aada noqoto qof lagu haleyn karo in uu macaamiil u adeego saddex bilood kadiba waxaa noqday qof lagu haleyn karo customarkiisa uu adeegi karo wixii looga baahnaa oo juftiga lasoo geliyay kafeygiisii wax walba samayn karo oo customarka lagu aamini karo saddex bilood kadib ayaa noqday qof lagu aamini karo customarka maxaa kugu dhaliyey in aada barato kuna shaqayso xirfadan oo lagu yaqiino ragga waxaa iigu dhaliyay xirfadan inaan ku shaqaysto oo lagu yaqaana ragga inay hablaha ku yar yihiin ay ragga ku badan yihiin fasta iyo inaan kasoo bixi karo oo xirfadan aan noqon karo gabar beri wax badan ku qabsatay oo ku shaqaysato meel iska soo saara xirfadan jacayla ani aan u qabay ahayd waxaan ka dadaawin jiray youtube-ka waxaan ka daawan jiray sida gobshiinka loo sameeyo waxyaabaasaa ka dadaawin jiray aanay hobbigeedii ahayd inaa baadhista noqdo marka maantana waa kusoo baxay alxamdulilah waalidkaada ma kugu taageereen shaqadan mise waa ay kugu diidanaayeen markii aad baranaysay waalidkii markaan baranayo way way iigu taageereen oo waxay dhaheen maadaama waxaada aad jeclaysata ay tahay hore usocaa ku leenahay in insha allah inaa meel ka gaartid way ii duceeyeen waayahay hadda shaqadan marka maxaad ka rajeynaysaa adi ahaantaada heer intee la eg ayaad ka rajeynaysaa inaad ka gaarto shaqadan waxaan ka rajeynayaa heer ilaa ani aan meel ka yeesho oo ani hadda maanta restransia ku jiraa oo muqaaxayaan ka shaqeeyaa dileeg inaan noqdo gabar beri sida hadda kaasadan oo kale meesha hadda aan ka shaqeeyo dileeg soomaaliya inaan beri aan noqdo gabar sheer ku leh oo muqaaxadaas qeyb ka leh ama branch kale ayada furato oo ayada shaksiyadeeda leh oo saabiriin iskale oo kafeshop furato inaan noqdo ama ka hore inaan dileeg sheer ka dhex bilaabo kadibna muqaaxid furto waayahay hadda dakliga kaa soo gala maxaad ku maareysaa dakliga hadda iga soo galo familka hooyo hooyaan ku caawiya waxna nafteeda aan ku dabaraa dhankaaga waxbarashada kale marka laga soo tago xirfadan ma jirtaa waxyaabo kale oo aada baratay oo aan ahayn baaristaha school primary aa kaga tegay so ma dhamaynin laakiin waxaa leeyahay haddana xirfad kalaa leeyahay oo ah xirfadaas oo ah gravel design xirfadaha marka muhiimad intee la eg ayay uleeyihiin gabdhaha inay bartaan saabiriin ahaantaada aragtidaada ani gabdhaha waxaa kula talin lahaa xirfadaha boqol kiiba boqol way fiican yihiin hadda hadda example ahaan xirfadaha waxaa arkaysaa dana jaamacad soo dhamaystay oo maanta jaama jaamacad kasoo baxday oo guriga hooyada fadhiso shahaadada guriga la taalo muhiimada maaha keli inaa jaamacad dhamayso shahaada jaamacad hayso haddii tan hadhow aa wax ku way sidoo kale inaa xirfadaada aa ku baxsatid haddaada xirfad lahayn maxaad ku baxsani focuska maaha in mar waliba jaamacadda la saaro yes jaamacadda waa la saari karaa ayadoo jaamacadda focuska uu saaran yahay haddana ajendaha in laga dhigtaas yani xirfado la barto oo xirfadahaas hadhow wax badan ay ka caawinaysaa hablaha maanta jiro wax badan ay xirfadahaas ka caawinaysaa marka hablaha iga dambeeya waxaan kula talin lahaa inay xirfadaha aada iyo aada iyo aad ay fiiriyaan boqolkiiba boqol xirfadaha dhankooda inay fiiriyaan ay isku dayaan inay isku dhiirigeliyaan in ay xirfadaha wax kale ka arkin ayna ku caajisin siday waxbarashada kale ay u jecel yihiin inay xirfadana ay qooskas la mid ah inay geliyaan beri inay wax hadday tan wax usoo bixi wayso oo oo shahaadadan wax ay qaban wayso soo beri xirfadda inay magaalkii la tagto xirfad waa lagu shaqaystaa maanta boqolkiiba boqol xirfad waa lagu shaqaystaa marka dad ku shaqaysanayo oo waxaa jira dadkas oo xirfad ku shaqaysanayo qaarkood jaamacaday kasoo bixeen shahaadadooda gurigay taalaa laakiin maxay ku badbaadeen xirfadda wiila hadda anis oo saaxiiban ahe oo aqaanaa jaamacaday kasoo baxeen maanta shahaadada jaamacad gurigay taalaa baaristayaal ay magaaladay ku jiraan way shaqaystaan oo xirfaddas ay maanta ku baxsadeen hablaha marka waxaa kula talin lahaa inay taargetka saaraan xirfadda ma ku talin lahayd gabdhaha in ay bartaan xirfadaha lagu yaqaanay ragga oo loo xagliyo in bes ragga ay ku shaqeeyaan laakiin dumarka aysan kasoo bixi karin amaba aa la leeyahay looguma talagelin inay gabdhaha bartaan ma ku dhiirigelin lahayd ha waa ku dhiirigelinaa saabriina tusaale u ah meel kaliya fiirinina saabriin xasan saa kasoo fiiriyaan ani shalay waxaa lay dhihi jiray waxaan maxaa dhihi jiray shaqa wiila waa maxaa kuu geeye ma kusoo bixi kartid mas-uuliyaddeeda ma qaadan kartid waxaan ma ku haboonid mustaqbalkaadaa ku dhumaayo wax mustaqbal ku dhumaayo malah mustaqbalkaadaa ku dhismaayo gabarey xirfadda baro wiilka meeshuu maro waa mari kartaa wiilkan sagaal bilood waa lagu dhalay adigana sagaal bilood waa lagugu dhalay wuxuu qabto waa qaban kartaa dhagaxuu qaado waa qaadi kartaa geedku gaaro waa gaari kartaa ma fahamte marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha in xirfadaha ragga ay ku jiraan waa inay farx la galaan waa inay bartaan waa inay ayaga dhexdooda isdhiirigeliyaan mid hadday maanta ay baxdo midda kale inay soo qabatay dhadakaale xirfadanaan gelaynaa ay is aruursadaan ma fahamte marka yaa laga cabsana xirfadaha ragga ku jiro hala wajaho hala barto isku dhiirigeliya oo dadka hadaladooda iska daaya waxaan rag waaye iyo iyo saan ragga la tartama oo la jaan qaada idinka waa awoodiin wiilkaa meeshuu soo istaagnaa beri istaagtid ma fahamte marka xirfadda waa shay aada iyo aada u fiican marka ragga keli looma banaynin idinkana xirfaddas waa kasoo bixi kartiin boqol kiiba boqol tusaalena waxaa ini ah ani oo maanta kasoo baxay oo ku shaqaysto nafteeda ku maareeyo nafta familkeeda ku maareeyo ma fahamte maanta wax iga maqan ma jirto adduunyada farxadeeda maanta waa haystaa wax walba ha noqoto dhan walba maanta alxamdulilah maxaan ku gaaray ducada waalidkeyga bulshada iska daa bulshada maalin qura horta bulshada weligeed bulshada idil kulama jiri doonto qaaraa kaasoo horjeesan doona qaaraa ku dhiirigelin doona adi ajendahaada ha noqdo ajenda sax ah oo ay kaa go-on tahe ha cabsanin cidniyay dib kuu dhigin midka wiilka ah sagaalaa lagu dhalay adi sagaal biloodo lagugu dhalay waa kasoo bixi kartaa asna wuu kasoo bixi karaa yes asi waayo asi wiil waa la dhehe okay adi gabaraad tahe okay adi gabaraad tahe marka maxaa adig ku qarinaa adi inaa qarsoon inaa qarsoonaatid adi laguguma talagelin dayax baa tahe adi banaan ka soo bax
aad ayay u mahadsan tahay saabiriin xasan oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah nabadgelyo